بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الدرس الثامن درس السديداد وحو نقنيا إن شاء الله تبارك وتعالى وكمل أحكامتي عيد وحن كدغينا منكرات العيد waxaa noogu dambeysay tahniyadii inaynu waxa weye ciiddii tukannay la isku duceeyey ciiddii markaa halkaa ku dhammaatay waxaa jira marka waxyaalo munkaraad ah oo maalinta ciidda ay dadku sameeyaan oo qaarkood isku soo qurxinayaan waxyaalo munkara qaarkood waxyaalo muxaramaada ay ku dhacayaan oo aada iyo aada u fara badan dhowr xabo ayaynu ka soo qaadanaynaa oo isaga digaynaa oo kuwa ugu waaweyna insha allahu tabaaraka wa tacaala awalan waa khaasatan lilrijaal ragga ayuu qodobkan koowaad gaar ku yahay rag badan waxaad arkaysaa oo muslimiina maalinta ciidda inay isku soo qurxinayaan bixalqi lixya garka inay soo xiiraan marka atazayinu in la isku qurxiyo bixalqi lixya arrinka noocaasa waa muxaram arrin bannaanna diinta islaamka ku bannaanna ma aha waayo sababtu maxay tahay nebiga calayhi salaatu wassalaam waxaa ka sugnaaday xadiis saxiixa inuu yidhi khaalifu lmushrikiin khaalifu lmushrikiin war khilaafa mushrikiinta oo gaalada khilaafa maxaan ku khilaafnaa axfu shawaarib war shawaaribta shaaribada gooya oo gaabiya oo shaarubada jara wa awfaru lixa garkana daaye oo garkaa taabanina rawaahu shaykhaan bukhaari iyo muslim baa warinaya in shaarubada la gaabiyo garkana la daayo ayuu nebigu amray calayhi salaatu wassalaam raggii riwaayad kale khaalifu ahlulkitaab nimanka ahlukitaabka alyahuudu waannasaara khilaafa waayo iyagu garkay xiiraan shaarubadana waa daayaan maadaama marka idinka a muslimiin tihiin garka daaya shaarubadana xiira oo gaabiya roodaha qaar waxay odhanayaan gaabiya oo waxa weeye aada u gaabiya marka shaarubada in la gaabiyo garkana la daayo ayuu nebiguna amray calayhi salaatu wassalaam iyo amarkaas ilaahayna waa amray oo ilaahay nebiguu amray nebiguna ummaddu amray waxaana ku sugnaaday xadiis saxiixa oo waxa weeye maalintii wafdigii najraan ay nebiga ugu yimaadeen madiina oo nasaarada ahaa iyaga oo shaarubo waaweyn leh garkana xiiray ayuu waxa uu yidhi man amarakum bi haada yaa saa ida amray inaad garka xiidhaan shaarubadana daysaan markaasay yidhaahdeen rabbigayagaana amray waxay u jeedaan boqorkoodii oo madaxda u ah bay caabudi jireen markaasuu nebigu waxa uu yidhi amaranii rabbii aniga ilaahay wuxuu i amray inaan garka daayo oo garkiisa uu daayo si taabtay ayuu yidhi ilaahay wuxuu amray aniga inaan garka daayo shaarubadana xiiro sidaa daraaddeed marka axaadiidtaasaa ku sugnaatay raggu inay garka daayaan waajib wey bal imaamu dahabi raximahu llahu tacaala oo min a'immati shaaficiya ka mid aad ogtihiin imaamu dahabi macruufa min a'immati ahli alxadiida kitaabkiisa alkabaa'ir waxa uu ku daray garka oo la xiiro inay tahay min alkabaa'ir dadka qaar baa marka waxay ku leeyihin waa sunne sunnaha waxay u fahmayeen wax laga tegi karo waa sunnihii nebiga waa dhaqankii nebiga laga wadaa ee waxa weeye garka in la daayo ayuu amray nebiga calayhi salaatu wassalaam culummadu waxay yidhahdeen sida sheekha albani wakayruhu ay caddeeyeen waxaa ku sugan garka in la xiiro ciddatu mukhaalafaat dhowr mukhaalafo ayaa ku sugan oo khatara midda ugu horeysa waa mukhaalafatu amri nabiy sala allahu caleyh wasalam nabiga amarkiisa in la khilaafana waa arrin khataroo kabiira waayo ilaahay waxau yidhi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim waxay iska ilaaliyeen kuwa amarka nabiga khilaafaya inay fitna ku dhacdo ama cadaab aliima ku dhaco marka amarka nabiga in la khilaafo waayo waa kaa in amray in la daayo inuu qofku marka khilaafo amarkii nebiga waa arrin khatara oo waciid ku soo arooray oo qofku naar ku geli karo athaaniya midda labaad waxa weeye waa atashabuh bilkufaar gaaladii la ina yidhi ha ku dayanina ayaa waxa weeye la isku ekaysiinaya tashabuh bilkufaarna waa arrin khatara weeye oo aad iyo aad u khatara oo la inooga degay oo la ina yidhi khilaafa midda saddexaad waxa weeye oo iyaduna khatarta ah waa taqyiiru khalqi illaah waxa weeye waxaa la doorinayaa khalqiga ilaahay allah subxaanah wa tacaala waxa uu u abuuray ninkii inuu gar u yeelay oo sidaasuu ku abuuray qofkii marka wuxuu la dagaalamayaa maalin walba inuu waxa weeye khalqiga ilaahay oo amarka lagu siiyoo la yidhi daah inuu maalin walba uu beddelo shaydaan waana lagu adeecayaa waayo sababtu waxa weeye waa shaydaan baa ku dhaartay wala udilannahum wala aamurannahum wala umaniyannahum wala aamurannahum fala yugayirunna khalqa allah ballan waxaan ku qaaday bilow-aadniga inaan dhumiyo hididiilo aan ku dhumiyo aan amro inay khalqiga ilaahay duuriyeen culummadu marka waxay yidhaahdeen waxay soo gelaysaa taqyiiru khalqi illaah wixii ilaahay siduu kuu abuuray baad maalin walba raadinaysaa qurux kale ilaahay sooma odhan laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim sida ugu qurux badnayd baa ilaahay kuu abuuray maxaad marka raadinaysaa qurux kalead raadinaysaa soo maa mar haddaad qurux kale raadinaysay tii ilaahay kuu abuuray ku qanci weyday waa arrin khatara wey waxaa kale oo soo gelaysaa atashabuh binnisaa dumarkii baad isku shabbahaysaa ninka raggaana inuu dumarka isku shabbaha ma aha dumarkuna in ragga isku shabbahaan ma aha nebiga calayhi salaatu wassalaam waa nacladay gabadha ragga isku ekaysiisa oo dharka ragga iyo qaadata iyo ninka dumarka isku ekaysiiya marka dumarkaa lagu yiqiina garla'aan oo aan tima ka soo bixin garka inaad marka raggii ay ku daydaan oo dumarka isku ekaysiiyaan waa xaaraam wey bal waxaa sugnaatay nebigu inuu nacladay gabdhaha hal tin haddii wejigoodu ka soo baxo rifa oo waxa weeye namsiga ku sameeyo rifa oo gooya waxaad moodaa marka ninka raggaa oo maalin walba intaasoo kun oo xabo oo timo ah oo garkiisa ku yaalla maalin walba sakiinta marinaya waa min baabi owlaa inay nacladaasi ku dhacdo marka naftayda iyo idinkaba ikhwaani waxaa idinkaga digayaa ha isku qorxinina inaad garka xiidhaan maalinta ciidda iyo maalinta jumcada sababtu waxa weeye maalinta ciiddu waa maalin cibaado ilaahay wixii raalli gelinayaa la sameeyaa wax ilaahay ka caroonayana lama sameeyo qodobka labaad oo aan ka digayna waxa uu yahay oo dadku in badan ku dhacaan musaafaxatu nnisaa al ajnabiyaat waxa weeye dumarkii ajnebiga ahaa in la salaamo waa xaaraam wey ninka ragga ah dumarka wixii u bannaan oo maxaarimtiisa iyo xaaskiisa iyo maxaarimtiisa iyo ilmihiisa buu salaami karaa laakiin gabarh ajnebi kaa ah oo gayaankaaya oo aad geydid ama ha weynaato ama ha yaraato ama islaan ha noqoto inaad salaantid xaaraam wey waayo sababtu maxay tahay xadiid baa ku sugnaaday nebiga calayhi salaatu wassalaam uu yidhi lian yudcana fii ra'si axadikum bimikhyadin min xadiid lian yudcana in lagu garaaco oo lagu gawiyo oo madaxa inta lagaa saaro waxa weeye musbaar mikhyadku waxa weeye oo bahalka maxaadka iyo mudaca iyo ay yidhaahdaan ama waxa weeye shay walba oo bir ah oo markaa qofka daloolin kara in madaxa inta lagaa saaro lagugu garaaco oo markaa maskaxda uu kaa galo ayaa uga khayr badan buu yihi nebiga calayhi salaatu wassalaam khayrun lahu min an yamasa imra'atan laa taxillu lahu inuu taabto oo gacantiisa ku taabto iyo jirkiisa qof dumara oo aan u xalaal ahayn oo waxa weye aan maxaarimtiisiina ahayn xaaskiisiina ahayn dabaraani baa werinaya waana xadiis saxiixa sida culummadu ay caddeeyeen ka sheekh albani wa kayruhu haddaba xadiidkaasi waa waciid shadiida waxaad sawirataa akhilmuslim oo wakhtilmuslima gabadhiina waa la mid hadday nin ajnabiga taabato waa la mid oo ay gacanta u soo taagto la mid bay noqonaysaa in lagu yidhaahdo hadda ayaa lagugu garaacayaa bir madaxa lagaaga garaacayaa ilaa ay maskaxdaada u dhaadhacdo iyo kala dooro waxa weeye inaad qof dumara taabatid waa inaad doorataa birta sababtu waxa weeye maxay tahay cadaabka adduunyo waa dhammaadaa laakiin cadaabka aakhira ma dhammaado haddaad arrinta naar ku geshid naar wax loo dhiga ma jiraan waxa weeye ciqaabtaan yartaa oo adduunka oo xanuunka aad dareemaysid waxaa ka daran ciqaabta aakhira baa ka daran ilaahay naga badbaadiye markaa la yska ilaaliyo dhaqan xumadan soomaalidu ay leeyihiin inay nin ajnebiya intay gabadhu salaamto wayna adeerkaye wayna abtigaye wayna habreedkaye ay markaa waxa weeye salaamayaan oo waxa weeye ayna kala xishoonayn arrinkaasi arrin baadila weeye qof kaa ajnebiya ajnebi waxaa la yidhaahdaa qofkii ku geya gabar yahay muslimadaahi nin kasta oo ku geya oo ku guursan kara ajnebi buu kaa yahay marka qaraabanimada iyo ajnebiga yaan laysku khaldin in adeerkaa qaraabo waa tihiin in abtigaa qaraabo waa tihiin laakiin diinta islaamku ajnebi bay ka dhigtay oo waxa weeye sharciyan waxa weeye waa ku geyaa sidaa daraaddeed ma salaami kartid mana taaban kartid waa inaad bannaan ka martid oo ka dheeraatid wey arrinkaa dhaqan xumada soomaalida aad buu ugu liitaa oo waxa weeye xataa waxaa arkaysaa waxa weeye dad diin sheeganaya oo dumarkii iska salaamaya oo aan kala xishoonaynin waa arrin aad iyo aad u liita wey qaar baa arkaysaa iska xijinaya mara xuna oo gacanta mare saaranaya waxaasi diin ma aha qofka ajnabiga salaamtu waa assalaamu calaykum waraxmatullah bannaanka ha la iska salaamo laakiin gacmaha ha la joojiyo insha allahu tabaaraka wa tacaala qodobka saddexaad waxaan ka dhigaynaa oan ka digayno altashabuh bilkufaar waalgharbiyiin waxa weeye fi lmalaabisi in waxa weye laysku ekaysiiya gaaladii qaabkay u labisanayeen loo labisto xagga dharka iyo waxa weeye timaha sida loo jaranayo iyo heesaha la dhegaysanayo iyo waxa noocaasa in gaaladii lagu daydo oo gaaladaa maalintay leeyihiin faysta iyo ciid iyo heese iyo muusig iyo qurun waxa weeye ku damaashaada qaar baad arkaysaa marka muslimiintii waxay ku leeyihin caawi iiddii weeye waxa weeye kooxdii hebel baa riwaayad dhigaysa oo waxa weye muusig garaacaya oo caawi aan tegaynaa oo ku ciidaynaa arrinka noocaasa baadil weeye ilaahay ha laga cabsado oo waxa weeye ha noqoninina kuwii ilaahay uu yidhi khaladuu camalan saalixa wa aakhara sayi'a camal xun iyo camal wanaagsan ha isku darin waayo bishii ramadaan baad soo soomanayd ilaahay baad caabudaysay taraawiix baad tukanaysay rabbi baad waxa weeye wanaag u samaynaysay iyo naftaadaba markaasaad haddana ku khatimaysaa wax xun arrinkaana aad iyo aad ha laysaga ilaaliyo waxaa kaloo la mida kuwa waxa xun ku khatima kuwii bishii ramadaan oo dhan intay sigaarkii ka soomeen iyo jaadkii ay ka soomeen hadhow qaar waxaa arkaysaa makhribkii markay afuraan cabbaya sigaarkii qaarna waxaa arkaysaa markii ciiddii laga baxo ayay jaadkii iyo sigaarkii ku bilaabayaan oo dib ugu noqonayaan ha ku noqonina marka cirib dambeedkiinni wixii xumaa oo aad ka soo baxdeen dib ha ugu noqonina nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum imaam abu daawuud ayaa sunankiisa wa kayruhu baa werinaya waana xadiis saxiixa halkaa marka tashabbuh wuxuu gelayaa inaad dharkii socodkii qaabka loo labisanayey waxyaalihii la samaynayey waxay gaaladu ciidahooda samaynayeen haddaad ciiddii ku samaysaan tashabbuh baa soo gelaya markaa layska ilaaliyo waxaasoo dhan munkaraatulciid bay ka mid tahay waa in layska ilaaliyo oo qofka muslimkaah maalinta ciiddu waa maalin cibaado farxadda iyo damaashaadka iyo wanaagga ilaahay baa lagu caabudaya midda afraad waxa uu noqonayaa qodobka afraad iskaga digayno addukhuulu cala annisaa raggii nebigu wuxuu uga digay wuxuu yidhi iyaakum addukhuula cala annisaa war dumarka guryaha jooga haddii raggoodii ka maqan yahay ama markaa waxa weye ay keligood yihiin oo waxa weeye ay dad kale la joogin hawgelinina ma aha inuu ninku intuu reer u yimaado oo xaafad iska yimaado dad ajnabiya uu iska dhex galo marka dhaqankan soomaalidu ay yaqaaniin oo isdhexgalka oo aan la kala xishoonayn oo ikhtilaadka dhaqan diinta islaamka waafaqsan ma aha dhaqan diinta islaamka waafaqsan ma aha iyaakum addukhuula cala annisaa buu yidhi nebigu markaasuu yidhi ninbaa wuxa uu ku yidhi rasuulka ilaahayow ara'ayta alxamwa ka waran xamwigu waxa weeye waa dumaashiga waa dumaashiga ninkii dumaashiga ahaa isagu ma soo geli karaa gurigii walaalkii haddii reerkii ninkii ka maqan yahay ma soo iska soo geli karaa maya buu yidhi nebigu wuxuu yidhi alxamwu almowt kaas waaba geeri buy isagaaba ugu daran buy sababtu waxa weeye laga shakiimayo oo waxa weeye dhib male baa dadkii waale waa qaraabadii marka lama rabo laakiin haddii gurigii dadkii joogaan oo waxa ilmihii joogaan oo kelinima ayna meeshii jirin khalwa ayna imaanayn laa xaraj qofkii dadkii waa la soo dhoweyn karaa qaraabada ahaa oo waxa weeye waa la waa la martiqaadi karaa waa la soo dhoweyn karaa haddii gurigii dadkii joogaan laakiin qof dumara keligeed taasaa la diidayaa oo waxa weeye maalinta ciidana aad bay u dhacdaa qaraabadiiaan soo salaamaynaa baa leeyahay gurigiibuu qof tegayaa qof dumara keligii baa jooga iskaga gelayaa lama rabo bannaankaa ka salaamo haddaan gurigii maxaarim joogin isaga noqo oo waxa weeye bannaankaaga ka mar qodobka shanaad oan ka digayna waxa uu yahay dumarka ayuu khaas ku yahay kanina waa tabaruju nisaa dumarku inay tabaruj sameeyaan tabarujku waxa weeye waa idhaaru ziina quruxda inay muujiyaan way soo labisanayaan markaasay dhar qurux quruxa ama duruuc iyo ziina ziinadii muuqato ayay ku soo labisanayaan markaasay wareegayaan oo soconayaan tabarujku waa bannaanka inta loo soo baxo in la socdo oo ziinada la muujiyo ilaahay waxau yidhi waqarna fii buyuutikunna walaa tabarujna tabaruja aljaahiliyati aluulaa war guryihiinna ku sugnaadaa layidhi dumarka ha wareeginina sidii jaahiliyiintii ay u wareegi jireen oo waxa weeye bannaanka u soo bixi jireen sida waxa weeye dhaqan xumada maanta waddamo badan ka taagan oo waxa weeye waddankeennu ka mid yahay inay waxa weeye dumarkii in badan fidno iyo waxa weeye idhaaru ziina ay ku sugan yihiin qodobka lixaad waxaan kaga hadlaynaa al israaf waan ka digaynaa israaf in la sameeyo ma aha maalinta ciiddu in israaf iyo waxa weeye maaragtay tabdiir la sameeyo israafku waxa weeye waa wixii in lagu cayaaro dhaqaalihii in lagu cayaaro xoolihii la khasaariyo waxyaalo badan lagu cayaaro ilaahay waxa uu yidhi walaa tusrifuu innahu laa yuxibu almusrifiin ilaahay israafka ma jecla dad baa arkaysaa maalinta ciidda waxay ku leeyihiin guryaha waa in la beddelaa daahyada waa in laga beddelaa fadhiga la beddelaa wax walba la beddelaa oo hadduunan waxba qabin oo wanaagsanaa maxaa loo beddelayaa oo loo daadinayaa walaa tubadir tabdiira ina almubadiriina kaanuu ikhwaana ashayaadiin buu yidhi ilaahay waxa weeye tabdiirku iyo israafka iyo waa xadgudub weeye waa in dhaqaalaha lagu xadgudbo oo waxa weye xoolihii la khasaariyo oo la isugu faamo waxa noocaasana ma fiicna ugu dambayntii qodobka ugu dambeeya waxa uu yahay dad badan weliba tanna raggay gaar ku tahay rag badani maalinta ciidda socodkaa iyo hadba xaafada soo salaankaas ayay waxay kaga mashquulaan markaa salaadii ayay markaa ilaawayaan duhurkii iyo casarkii iyo ayay inta ilaawaan ama calaal aqal aynan markaa jamaacadii iyo masaajidkii ayna ku soo tukanaynin oo waxa weeye markaa ay meelahaas soconayaanoo waxa weeye qaraaba salaan ku jiraan salaadu waa min ahami alcibaadaat waxa weeye maalin ciida iyo maalin kaleba salaaddii waxaa la rabaa in la ilaaliyo rag iyo dumarba marka waa in salaadana lagu dadaalo oo aan la dayicin salaaddii maalintaa ciidda ama ha noqoto salaaddii jamaacadii ama salaatulfardi ha noqotee inaan salaaddii la dayicin baa la rabaa oo dad badan baa khaladkaa ku dhaca ugu dambayntii waxaan ka digaynaa heesaha iyo waxyaalaha muusiga iyo qurunka dadku ay dhegaystaan maalintaas oo waxa weeye idaacadaha meel walba laga soo daynayo waa in la iska ilaaliyo ilaahayna laga cabsado marka ilaahay waxaan weydiisanayaa inuu nooga dhigo ciid wanaagsan iyo waxa weeye mid khayr qabta ilaahayna naga aqbalo waxa weeye wanaaggii iyo soonkii iyo eh, eh, qur-aankii la akhrinayey iyo qiyaamu leylkii kulli ilaahay inuu naga aqbalo ayaan weydiisanayaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin